Dugsiyada hoose dhexe sare ee ku yaala magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa saaka waxaa ka bilowday imtixaanka dhexe ee sanad dugsiyeedka labada kun afar iyo labatanka shan iyo labatanka. Imtixaankan, oo ay ku mideysan yihiin dugsiyada hoose dhexe sare, ayaa waxaa loogu talagalay in ardayda imtixaanka loogu qaado waxbarashadii la soo baray shantii bilood ee ugu horeysay sanad dugsiyeedka si loo qiimeeyo heerkooda waxbarashada. Maamulaha Dugsiga Hoose Dhexe Sare Cumar bin Khadaab Al Ustaad Xasan Maxamuud Xayo iyo Maamulaha Dugsiga Hoose Dhexe Sare ee Buundhaweyn Al Ustaad Cabdifataax Maxamed Cusmaan Jarjar ayaa si wadajir ah uga warbixiyay nidaamka qaadista imtixaanka dhexe ee sanad dugsiyeedka labada kun afar iyo labatanka shan iyo labatanka.
waa idinka mahad celinaa booqashada aadna soo booqateen maasha allah saaka oo sabti ah taariikhda ay ku beegan tahay koo iyo tobanka janaayo laba kun labaatan iyo shan waxaa noo bilaabmay imtixaankii koowaad ama teeramkii koowaad maanta dugsiga ka bilaabmay dhammaan fasalada kala duwan koowaad ilaa fasalka fonfoor ayuu ardayda imtixaanka maanta u bilaabmay maasha allah tira ahaan ardayda maanta imtixaanka u fadhiistay waxaa waaye sagaal boqol konton iyo la- afar arday ayaa imtixaanka galayso ee fasalada kala duwan insha allah
Waayahay ustaadi imtixaankani imise maalin ayuu u socon doonaa maadooyinka imtixaanka loogu qaadayan ardayda maxay kala yihiin.
Een, maanta oo sabti oo noo bilaabmay maalinta arbacada oo soo socota hadduu ilaahay raalli ka noqdo ayuu imtixaanka noogu egyahay insha allah Een, dhammaan ardayda waxaan u rajeynaa een, wixii shantan bilood lasoo baraya inay ka faa'iidaystaan Een, waxa ayaga lagu imtixaamayana waa wixii intaasoo bilood lasoo barayay marka ardayda waxaan ku boorinayaa insha allah in imtixaankii ay u diyaargaroobaan akhriskooda bato ay isku soo diyaariyaan insha allah anigoo ku hadlaya magaca maamulka iskuulka cumar bin khadaab biidni illaahi ilaahay idankiis maanta waxaa noo furmay imtixaankii dhexe ama mid termigi guud ahaan iskuulka cumar bin khadaab maanta ayuu ka daah furmay alxamdulilah falilah alxamdulilah baa mahaddaa iskale Eh, fasalada uu ka kooban yahay iskuulka cumar bin khadaab labada fasaloo shahaadiga ah galab ayay galayaan Eh, fasalada koo iyo toban toban sagaal sideed eh, sagaal toddobo ilaa lixna galabtay aadeen waxaan u qeybinay shahaadi iyo naqli kuwa naqliga ah ee fasal ka gudbayo fasal kale u gudbayo subaxda ayay galaan ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa insha allahu tacaala inuu si nabad ah noogu dhammeeyo
Waayahay ustaadi imtixaankani imise maalin ayuu u socon doonaa maadooyinka imtixaanka loogu qaadayan ardayda maxay kala yihiin.
guud ahaan eh, waxaan ugu talagalnay maalintii in laba imtixaan ay galaan Eh, dugsiga sare wuxuu qaataa laba iyo toban maado sidaa darteed maalintii haddii laba galaan lix maalmood gudahood ayuu ku dhammaanayaa Waayahay guud ahaan ardayda iskuul Cumar bin Khadaab oo maanta imtixaanka u bilowday maxaa u rajeynaysaa.
Eh, waxaan u rajaynaa guul waxaan u rajaynaa insha allahu tacaala inay natiijo fiican ay keensadaan waxaan u rajaynaa inay macnaha isdejiyaan ay dadaalaan Qaar ka mid ah ardaydii loo daafuray imtixaanka oo raadiyo Beerula la hadlay ayaa sheegay inay imtixaanka ay ka rajeynayaan natiijooyin wanaagsan.
magacayga oo saddexaan aweys maxamed ibraahim waxaan ka mid ahay ardayda wax ka barata iskuul cumar bin khadaab Ee, maanta waxaa inoo bilowday exaamkeenii dugsi dhexe Waayahay maadooyinka aad ku galaysaan imtixaankani maxaa ka mid ah.
maadooyinka waxaa ka mid ah sida tarbiyo ee, cilmi bilsha soomaali aday maadooyin badan sida ingiliish kulli sideedda maado waa galnaa Waayahay imise maalin ayuu idiin soconaa imtixaankani.
imtixaanka waxaa u malaynaa ilaa iyo shan maalmood lix maalmood oo hadda hal maad- hal hal maado ayuu galnaa halkii maal hal maado maxaa rajeynaysaa.
insha allah kaalin koowaada rajeynaa hadduu ilaahay yiraaha magacayga liibaan sarooy isaaq oo ka mid ah ardayda dhigata dugsiga hoose dhexe sare ee buundhaweyn gaar ahaan fasalka f one b maanta oo sabti ah inay inoo furmaan imtixaankii niskaa aad ayaan ugu faraxsanahay sidoo kaleente imtixaankan insha allah waxaan ka rajeyn doonaa aan galnay darajooyinka lagu saxaayo inaan wada sidoo kalena kan uu si qeer ah inoogu dhammaanay imtixaanka insha allah bismillahi rxmaan raxiim haddaan ku bilaabo magacaygu saddexana waa maxamed cali xaadow kana mid ah ardayda dhigata iskuulka een, cumar bin khadaab primary and secondary school Een, maasha allah maanta dareenkeyga lama soo koobi karo waayo aniga waxaa ka mid ahay ardayda sanadkan imtixaamka dawliga u fariisan doonta ee fasalka fomfor waana ku faraxsanahay inaan sanad dugsiyeedka qaybtiisa hore aan qaato oo ii hirtay kalabar qura aduu ilaahay raalli ka noqono waxaan rajaynayaa inaan dadaalkayga sii laga jibaari doono insha allah waana ku faraxsanahay maanta inaan imtixaanka u fadhi- u fadhiisano waxaana ka rajaynaya hadduu ilaahay raaha guul iyo weliba dhibcaad u qurux badan magacayga waa najiib maxamed xasan waxaan dhigtaa iskuulka cumar bin khadaab maanta waxaa inoo bilowday imtixaanka waayahay imise maada aad ku galaysaan maadooyinka aad ku galaysaana maxaa ka mid ah Ma- laba iyo tobanka maada waa galayna waxaa kamid ah ba- chemistry biology physics xisaab business technology english eh, tarbiyo carabi asalaamu calaykum magacaygu waa amaal faarax cumar oo dhigatoo fasalka koonfoor iskoolka cumar bilaqadaab alxamdulilah maanta waxaa noo daafurmay imtixaankii nusracaam ka ahay insha allah kheyr inuu noogu dhammaadaan ka rajaynaa imtixaankan ayaa la qaaday xilligan oo kale taasi oo door muhiima ka qaadanaysa horumarinta qiimeynta tayada iyo waxbarista ardayda goobaha waxbarashada ee magaalada beledweyne